markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa la diyaara daanduray iyo caashcuud
waa mar kale iyo barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha oo ibraahim oo toddobaadkanna dhambaalka ugu horreeya oo aan ku bilaabayno uu naga soo gaaray waxaa ciwaan looga soo dhigo marka hore yaanan ka boodina tahaniyad dhalasho assalaamu calaykumna waa la soo raaciyey bahda v o a gaar ahaan caashicuud iyo waxaa la yidhi ibraahim daandurey waa tahay marka xiga baa la yidhi annaga oo kale ah eedo cadar sandheere eedo xakiimo cilmi siyaad eedo culumo maxamuud saadaam xuseen bare yaasir xuseen bare cabdirasaaq xuseen bare xaliimo xuseen bare fartuun faarax bare cilmiyo faarax bare iyo cali muuse biyow cabdi cabdulle odawaa cismaan axmed cilmi faarax cismaan faarax wuxuu ku magac dheer yahay faarax tabliiq iyo sidoo kale ustaad maxamed cumar bare xaaji xasuun cali cumar wuxuu ku magac dheer yahay ma yeelay warkiisu cadiya safa iyo sidoo kale faqaya xaaji cabdow iyo yaasiin sheekh yuusuf iyo axmed sheekh yuusuf iyo ugu dambayntii raaxo sheekh yuusuf iyo islow cabdinaasir islow geesay dhammaantood iyagoo aan kala harin oo isku duuban waxa ay hambalyo iyo bogaadin farxad leh oo dhalashaa u dirayaan maxamed xuseen barre iyo hani amiin barkhadle oo wiil ugu dhashay degmada buulo burto ee gobolka hiiraan ducada si wada jira waa daanduray iyo caashuciid baa layidhi waa tahay marka wiilkaa ku dhashay degmada buulo burto ee gobolka hiiraan maxaa ugu ducaynaysaa waxaa la yidhi ibraahim iyo caashe u kala harin waxaan leenahay allaha ka dhigo kii soo weynaada oo waalidkiis iyo dalkiisa iyo dadkiisa anfaca heesta ugu horreysa ee aan caasha dhegeystayaasheena usoo qabanayna waa alla wiilku baxsana haye waa heesihii waaye waayaan u malaynaya baxsanaa baxsanaa alla wiil ku baxsana hees bay ku bannaan tahay ibraahim waad la heshay maryan mursal ku soo dhowaada
balad cibaadee bulshada dhammaantee kiin ka soo baxsadee iigu beer nugul waaye balad cibaadee bulshada dhammaantee inkasoo baxsadee iigu beer nugul waaye barashadiisa bogay ku taalle way ibaanisaa barashadiisa bogay ku taalle way ibaanisaa bartilmaameedkii jacaylke iyo bakool iso firqaaye baxsanaa baxsanaa alla wiil ku baxsanaa baxsanaa baxsanaa alla wiil ku baxsanaa hore loo baraa kutuntaaye barbaxna kuu noqotaaye terminay baxdo waa bishaaro loo baraa kutuntaaye barbaxna kuu noqotaaye anna berigaanu baahanaye bilahayha isiiye anna berigaanu baahanaye bilahayha isiiye wabar tilmaameetii jacaylke iyo bako isoo firqaaye baxsana baxsana alla wiilku baxsana baxsana baxsana alla wiilku baxsana baxsana baxsana alla wiilku baxsana waa tahay alla wiilku baxsanaa iyo codka macaan fanaanada maryan mursal ciise intaasaanu ku dhaafna ibraahino bal dhinacaaga dhambalada aad haysid dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray awow cabdulaahi yacquub ibraahim iyo awow xasan ibraahim sheekh iyo ayeeyo muslimo cabdi mursal aabe cali shacbaan xasan iyo adeero maxamed cabdulaahi yacquub iyo cabdisalaan cabdulaahi yacquub iyo eedo khaliijo cabdulaahi yacquub cabdishakuur cali shacbaan iyo cabdixakiin cali shacbaan iyo salebaan cali shacbaan iyo jaaliyo cali shacbaan maxamuud cali shacbaan iyo zakiyo maxamed nuur isxaaq maxamed nuur iyo daayifo maxamed nuur iyo ugu dambaysta nuux maxamed nuur dhammaan reer cabdulaahi yacquub reer cali shacbaan iyo reer maxamed nuur dadkaasi oo caasho kala jooga muqdisho garawe boosaaso kenya baydhabo berdaale iyo meelo kale oo soomaaliya ah inay taaniyad dhalasho ay gaarsiiyaan sadaar cabdulaahi yacquub iyo marwadiisa aamine ibraahim oo wiil ugu dhasha bay yidhaahdeen shabeellada hoose waxaana ay leeyihiin wiilkaasi allaha ka dhigay kii soo weynaada oo dalkiisa iyo dadkiisa waxtara waxaana loo bixiyey maxamed sadaar aamin ayaa leenaha anigana aamin ayaan raacinayaa heesta labaad ee barnaamijka ibraahim oo markiiba haddaan soo qabto iyadana waa hees aad u macaan oo aan filayo aad u macaan markaan leeyahay kulley qiyaasta anaa iska soo qaaday markaan qiyaasta iska soo qaadana waxaan sidoo kale ibraahim oo qiyaasaa in marka xiga ee adiga ku qancin doonto dhegeystayaasha qaar badan oo ka midana ay qancin doonto ay aada uga heli doonaan waa heestaan ku dhageedu yahay xaqdhowr waxaa ku luqaynaysa fanaanada codka macaan farxiya fiska
Thank you.
waa tahay xaqdhowr iyo farxiyo fiska ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada haddii aan dib ugu noqonno waxaa noo baaqaya faarax nuur kaarshe oo ku magac dheer xaaji iyo xuseen xasan xuseen xuseen fashon iyo daahir nuur kaarshe iyo caydiid maxamed xaliye iyo faadumo kaarshe caduur maryam faarax caduur iyo naciimo cabdulaahi muuse iyo farxiyo bashiir aadan iyo fartuun cali shire iyo maxamed muuse ilka case iyo ugu dambaysta dhudi ciise nuur galow waxa ay yidhaahdeen asxaabta dhammaan waxay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxaana jecel yihiin inay tahniyad hawada ay u marayaan mahad faarax caduur iyo marwadiisa aamine maxamed aadan siciid oo arooskooda uu ka qabsoomay qardho ducadun waa xaggiina ay leeyihiin arooskaasi qardho ka dhacay maxaa ugu ducaynaysaa caash in ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qaba lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanana ilaahay uu kala siiyo ma dhambaaladan sii wada mise heesii baa u baxbaxsanaysaa ibraahino dhambaaladu noo sii wad waa tahay dhambaalkan aan gacanta ku hayo waxaa soo qoray dhegeyste lagu magacaabo mukhtaar cabdulaahi waxa uu yidhi waxaan joogaa magaalada burco ee gobolka togdheer waxaan jecelahay buu yidhi marka ugu horreysa inaan salaamo daadihiyaasha barnaamijka waanu ka guddoonnay marka xig buu yidhi waxaan salaan qaaliya gaarsiinaya doctor axmed cabdulaahi xasan iyo cali cabdulaahi xasan iyo farxiye cabdulaahi xasan maxamed cabdulaahi xasan siciid nuur cabdulaahi xasan iyo cawo cismaan mooge shukri cismaan mooge iyo eedo hibaaq maxamuud xaashi iyo ugu dambayntii khadar ismaaciil bare iyo toyosiir ismaaciil iyo waxa uu sidoo kale leeyahay labadayda waalid oo igu qaali ah iyo saaxiib iyo waxa uu leeyahay qaaliya oo la yidhaahdo nimcaan jaamac waxau leeyay dhammaan dadkaasi waxaan leeyahay salaan sare iga guddooma waxaan filayaa in salaantaasi aad u dirtay adiga oo jooga magaalada burco ee gobolka togdheer mukhtaar cabdulaahi inay ku dhegeysanayeen dhammaalkana caashi wuxuu nooga yimid cabdiweli macalin hureyre iyo cabdikariin macalin hureyre iyo cali katiin macalin hureyre ismaaciil macalim hureyre iyo shariifo macalim hureyre iyo madiine macalim hureyre iyo adeer ilyaas sheekh axmed iyo marwadiisa iyo dhammaanba reer jaamac gariir waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan maryan macalin hureyra iyo mahad axmed cilmi gulaafe oo wiil uu ugu dhashay gaalkacyo waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey muscab ducaduna waa xaggiina soo weynow ayaan ku leenahay muscab oo noqo kii waalidkii waxtara anigan aamin ayaan raacinaya heesta saddexaad ee barnaamijka dhegeystayaashaan u hayn ibraahino jaaw nabadgelyo codkii xaliima khaliif cumar magool weliba heestan ibraahino waa hees waayo waayo aan dhegeysan jiray anoo jiifka qabaliyo adoo jeegada u yaal miyay Miyay talada talada joogtaa waa hees aad iyo aad u macaan codka xaliima khaliif magool adoo jeegada u yaal ibraahino waxaan u qaatay inay ula jeedo adigoo dhacdiid u jiifo oo aanay kaa qasnayn anigoo ka daba gadoomaya
فكر عاشق ضي هذي وهذا كردول اليوم تقول يفوت عيني معنى تدين كيو حمد كيف شلق نقري هذا أمضي كريني مكر عاشق ضي هذي وهذا كردول اليوم تقول يفوت عيني mana jirin keliya xabadkaygu shalaaq dhaway wada anfici karay sidan anigu jecelahay adigoo jeel qaba fakar bayna kala xidhiga yabuusi jamil qaar sidan anigu jecelahay adigoo jeel qaba fakar bayna kala xidhiga yabuusi jamil qaar ano jiifka qaban iyo adoo jeegada u yaal miyay kalala joogtaa ano jiifka qaban iyo adoo jeegada u yaal miyay kalala joogtaa hadan calabku ilaa jirin weligan jiciiritae hadan calabku ilaa jirin weligan jiciiritae kaaw nabadgeliye kaaw nabadgeliye kaaw nabadgeliye kaaw
intaas haddaan ku dhaafno jaaw nabadgelyo iyo magool dhankii dhambaalada dhambaalkan aan markana soo qabanayo waa hambaliyo dhalasho wacan ayaa la yidhi waxaa dadka dirayana ugu horeysa hooyo hodan maxamed cali hooyooyin kale ku jira iyo dad kaloo badan waxaanay kale yihiin hooyo shamis maxamed cali hooyo xaawo maxamed cali abti cabdinaasir aadan cumar iyo marwadiisa qaaliga ah hani baa la yiri iyo sidoo kale liibaan maxamed iyo sharmaarke maxamed iyo nuur maxamed shirwac iyo faarax maxamed shirwac iyo samse maxamed shirwac nimco maxamed shirwac iyo deeqo maxamed shirwac iyo asxaab kaloo fara badan baa la yiri oo ay ka mid yihiin khadar cusmaan cali cabdiqafaar nuux khaliif iyo cabdiraxmaan xaaji daahir iyo xuseen maxamed guuleed iyo ugaas xasan bashiir iyo cabdulaahi axmed aadan iyo ugu dambayntii hani soomaali baa la yiri waa tahay hani soomaali iyo cadnaan maxamed axmed dhammaan asxaabtani iyo familka oo dhan baa la yiri ee kala ah reer maxamed shirwac meel kastoo ay adduunka ka joogaan waxay hambaliyo dhalasho wacan la wadaagayaan baa la yidhi mudane cabdifataax maxamed shirwac iyo marwadiisa qaaliga ah raxmo maxamed cabdi oo uu ilgu dhashay toddobadii bishan oktoobar ee sanadkan laba kun sagaal iyo toban magaalada caabudwaaq waxaa wiilkaasi loo bixiyey baa la yidhi maxamed cabdifataax maxamed waxaan leenahay maxamed soo weyne woo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara aamiin dhammaalkan wuxuu naga soo gaaray doctor naciima maxamed xuseen iyo doctor xamda mascuud iyo doctor khadiijo yuusuf iyo nafiise cali iyo cabdulaahi axmed aadan ikraan aragsan sumayo axmed aadan iyo nuux muuse berjaab cabdirasaaq maxamed faarax ilyaas cabdallah iyo liibaan maxamed shirwac iyo nimcaan jaamac iyo faysal maxamed bakaal iyo iribsan sumayo samaara iyo luul cabdinuur cadow iyo cabdirashiid muuse ardaale waxaanay jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laaba gaarsiyaan cabdirasaaq suleymaan iyo nimco cige oo muqdisho ku aqalgalay socoduna waa xaggin ay leeyihiin aqalgalkaas allah ka dhigo kii aad kala kulantaan bashbashi barwaaqa ee banowda kale sii owlaad kheyr qabta anigana aaminaya raacinaya heesta ugu dambaysa ee barnaamijka ibraahino fahan inaan ku jecelahay waxaana qaadaya fanaanka cabdicasiis iskalaaji iyada ayaanan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan markaa kulmi doono waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabad geli
badushiyo kan farinta caashaqa ah, faraqaba u dhexeeye eeg madan badushiyo kan farinta caashaqa ah, faraqaba u dhexeeye indhahaygan fiiraada la fogaataytaymaade sida filinku dahawada dahawada kula faqa anoo nadan indhahaygan fiiraada la fogaataytaymaade sida filinku dahawada dahawada kula faqa anoo nadan indhaayahanu feejigan filsadhugashadaadayo fasiro Mm, fasiro jaleecadayda u fiirso oo fahan alla fahan fahan inaan ku jecaylahay indhaayahanu feejigan filsadhugashadaadayo fasiro Mm, fasiro jaleecadayda u fiirso oo fahan alla fahan fahan inaan ku jecaylahay cishqigaagan igu fiday dadka iga faaquuqyo fikiro walaaco cishqigaagan igu fiday dadka iga faaquuqyo fikiro walaaco jacayl fariista ka faraxsanaade niyaadi diyowiyo kan jacayl fariista kala faraxsanaade siduu ifaru xiray igu fara aadayo filimaya keenada keenada inuu iga furaaye siduu ifaruur xiray igu fara aadayo elimaya keenada keenada inuu iga furaaye indhaayaan feejigan filsa nugashadaadayo fasiro Mm. fasiro jaleecadayda u fiirsa oo fahan alla fahan fahan inaan ku jecelahay indhaayahaan feejigan filsa nugashadaadayo fasiro Mm. fasiro jaleecadayda u fiirsa oo fahan alla fahan fahan inaan ku jecelahay